bismillah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsanta walaal walaal maanta xaaladda iyada alxamdulilah waxa aan hadda sheegno waa dembi waxaan ka ahayn naxdintii iyo dib ugu noqoshadii habeen hore wixii dhacay oo ahaa waxaanaan weligayo shaahid ku arkin wax aada iyo aada u naxdin badnaa wax intayadii shan iyo tobankaygii soo socotay midnaba uunu ka fikirin inaanu dib u noolaan doono oo ilaahay una badbaadiye maahane waxaana aragnay ahayn wax laga badbaadi karo bal dhul iyo iyo dabaqyo gariiraya soconaya qaylo badanna wata waan gartay bal waxaan ku weydiin doonaa tabaabushaha saad uga noqonaysaan iyo maaragtay sidaad arrintaa ugu diyaar garoobeysaan bal waxaad dhegeystayaasha u sharaxdaa kooxdan iyo waxa ay ka kooban tahay kooxdan waxaa la yidhaahdaa gifstar girls basketball magaca gifstar waxaa abuuray aas-aasay inanaadu dhalinyar oo soomaaliya oo soomaaliya jooga la yidhaha saciid buuno waxay ahayd magac registrationa oo jira laakiin gabdhuhu aynan ka mid ahayn guine nuur oo ahayd legel hore oo ahayd ciyaartoy hore ahna guddoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda koleyga soomaaliyeed iyo aniga ayaa as-aasnay gabdhahan iskuna taxallujinay ilaa iyo bishii labaad ee sanadkan inaanu mar labaad kasoo dhex muuqano ciyaaraha jaamacadda carabta marnaba aanan ka hadhin sida ay wadamada kale ay maaragtay uga qayb gelayaan waa gabdho aada u dayaar waxaanu ka raacdinay ciyaartoydaas dunida daafaheeda waddanka australia america sweden kenya iyo soomaaliya ayay kala joogaan ciyaaraha kooxaha marka laga qayb gelayo waxaa lagu ogol yahay laba ciyaartooy aan ahayn u dhashay soomaali ee ah ajaanib inaguna soomaali haddaynu nahay xagga dumarka siiban intii soddonkii sanee dambe ee dhibaatadiina ku dhacday gabdho dhaadheer aada bay ugu yaryihiin marka waxaanu raadsanaa mar sanad kasta laba gabdhoodoo aada u dhaadheer oo weliba afrikaana marka waxaanu helay laba gabdhoodoo kenyatia oo mid qaranka kenya u ciyaarto iyo gabadh markii hore gaboon qaranka u ciyaarto nasiib daro markii wiig noo hadha aanu soo bixinen gabadhii gaboon waddankooda inqilaab baa ka dhacay way naga maqnaatay oo diyaaradihiina ma tegeen fiisana lama siinayn so isla markiina waxaanu qaadanay decision wiil noo joogo cooshin la dhaho kenya ayaan la xiriirnay haddana isagaa gabadh kale noo helay gabdho aada u daayar firfircoon iyagoon waddankoodii ku dhalan arkin diyaar u ah inay magaca iyo karaamada magaca soomaaliyeed iyo kooxda ay u ciyaarayaan ma aragtay aan laga badin oo aad aragteen dadaaladooda ayay ahaayeen aada u da-yo shan iyo toban jiro lix iyo toban jiro toddobiyo toban jiro gabadha noogu weyneed waxay ahayd hani cali oo ka socota soomaaliya horseed u ciyaarta haddana gifstar matelaysa oo ilaa dhowr iyo labaatan jira inta kale waxay ka yaraayeen da-daas mustaqbal bay leeyihiin afarta sane ee soo socota haddii ilaha yidhaahdo waxaanu u ekaan doonaa inaanu magaca caalamka soomaaliyed ugu korayn doono insha allah tacaala waan gartay walaal waxaad ii sheegtaa go-aanka laga qaatay qabashada ciyaaraha haddaad bal arrintaa iiga warrantid dowladdu maxay samaysay
ciyaaraha waxaa mas-uulkaa xiriirka kubadda koleyga jaamacadda alcarabiya jaamacadda carabta habeen hore markii uu dhacay qadarta ay nagu dhacday subixii magaalada morokash dalka morocco dhibaataa ka taagnayd xiriirka isla hadalka because habeenkii markay nagu dhacday koob iyo tobankii iyo barhkii fiidnimo naloo saaray dibadda waxaana la geeyay laami meelaan ayna u dhoweyn guryo iyo geedo aan ku badbaadna hadduu mar labaad soo noqdo waxaa laga baqaa laba saac kadib inuu soo noqdo sida iyagu noo sheegayeen dadkooda cilmi baarista u qaabilsan marka gabdhihii yaryaraa iyo wixii bustayaal baa noo qaadnay ilaa iyo subixii waxaa la joogay maaragtay markii dambe basas bay keeneen waaweyn si ciyaartooydii kasoo qayb gasho dhan basaskaa waaweyn ay uga dhaxan xunbaa socotay galaan ilaa maalinnimadii waxaanu joognay loobiga because qololkii iyo jarjarooyinkii waxaa soo gaadhay daamajiyo alaaba soo daadatay ma aanaan helin wax war ah laakiin waxaanu helnay oo isla degnayn sacuudiga iyo waxaana la degenaa imaraatska markiiba waxa ay qaateen maaragtay disishino inay noqdaan maadaama ciyaartoydii sastay annagana waxayna labadii kooxood maaragtay ugu dambeysay aanuna ka awooda badnayn aanu ku tashanayna insha allah inaanu ummadda soomaaliyeed kaga farxino awoodda gabdhaheena yaryar qadar baa dhacday way noo yimaadeen waxay leedeen annagu waanu baxaynaa iska baxa annaga waxaananu weli go-aan ma aanaan gaadhin gini nuur waxa ay ka shaqaynaysay tigidhadii soomaaliya aanu ku noqonaynay siday u bedeli lahayd iyo gabdhaha kenya aniguna waxaan ka shaqaynaynay gabdhaha australia iyo tababaraha maraykanka ah ee maraykanka ka yimi intii subaxnimadii sideedii ilaa iyo markay shantii noo ahayd waxaanu isugu keenay fikirkayaga siciid oo ah ninka magaca kooxda sameeyey giniyo xiriirka ah gabdhahana qayb ka qaadatay iyo aniga waxaanu go-aansanay inaanu anaguna baxno nasiib daro diyaaradihii ayaana diiday inayna qaadaan oo way buuxsameen dee meel kastaad joogtidna waxaa iska jira maaragtay waa lais riixayaa safiir ilyas soomaaliya u fadhiya morocco oo jooga rabat ayaana la soo xiriiray aan dhowr jeer xiriir hore lahayn ogaa meesha nagu ogaa noona iman lahaa ciyaaraha imaaraadka iyo sacuudiga markaan la ciyaarayno ayaa markiiba aanu yeelanay communication fiican way soo baxeen isaga iyo la taliyihiisa ama consularkiisa usulkii iyagoo saddex saacadood noo jiray runtii go-aan baanu wada gaadhnay markaanu tigidadii bedelay oona laku yidhi kaasabalanka aada innaba shanta casho u dambaysa kama helaysaan morocash oo kharash aanan ku talagelin oo badan u soo baxay laakiin aanu jas ka fekerayno naftayada iyo nafta caruurta iyo shan iyo toban qof baana delegationkii maamulkii ciyaartoydii baaranta ciyaartoyda noo soo kaxeeyo nala shaqaynayey oona garab taagnaa aanu ahayn dad badan hooyooyin intaa telefoonka nagula jiray iyaguna oo nagala shaqaynayay sidaanu usoo bixi lahayn oo ejensiyada sida gabadha yare sagal hooyadeedoo kale telefoonka nagula jirtay oo isku dayeysa inay tigidada nala bedesho markay arkeen in ciyaartoydii carabta ay dadkoodii guranayaan safiirkii markuu noo yimi shir baanu gallay khayr allaha siiyo uuna dejiyey kuwii cimiladii uu la hadlay muddo badan buu ciyaartoydii iyo sawirada waad aragteen waanu ku faraxnay madaxdayadii baa noo timi waxaanu markaa nagu soo dhacay shantii galabnimo iyo afartan daqiiqo markay ahayd ayay go-aan qaateen xiriirka kubadda koleyga ee carabtu in la ciyaarayo laakiin saddex casho ay noqonayso in maaragtay baroor diiq la sameeyo oo saddexdaa casho aan maaragtay dib u dhacno oo annagana labadii kooxood aanu la ciyaaraynay haddii ay tageen ay diideen inay nala ciyaaraan sacuudiga iyo imaaraadka annaguna aanu ku tashanayna ilaahay amarkiis maahaane inaanu ka awood badan nahay oo aanu sugayna inaanu la ciyaarno naloona dabamariyey labadii ugu adkeedna naloo soo hormariyey markay baxeen waxaana la siiyey dhibcahayagii marka waxaanu usoo gudubnay waxaanu usoo gudubnay qaybta la yidhahda sibi finalka ama afarta kooxood ee ugu dambaysa inaan noqono marka waxay naga codsadeen maadaama aanu labada ciyaarood ay ka baxeen oo anagu aan badinay inaan joogno oo aanu semi finalka aanu kuwait isku soo beegannahay maxaan ku idhahdaa algeria iyo marocana isku isku beegan yihiin waan gartay markaa tamcineed waxa weeyaan laba ciyaarood baad ciyaarteen oo ah kuwii ka horreeyey labada aad la ciyaari lahaydeen sacuudiga iyo imaaraadka a waxaanu la ciyaarnay morocco iyo algeria natiijadu maxay ahayd labada ugu horreysay waa way naga badiyeen waan gartay hadda ugu dambayntii go-aanku waxa weeyaan in la joogo oo ciyaaraha lasii wado saan u fahmay a ciyaaraha waxaan hadda leenahay ciyaarihii kama dambaysta finalka bisha saddex iyo tobankeeda arbacada ah annaga iyo waxaa kulana dhex marayaa wadanka oo u tartamayna kaalinta saddexaad iyo kaalinta afraad ee jaamacat alcarabiya arbacada haddii ilaahay yidhaahdo haddana waxaanu tigidhadayadii markaan shalay baaqanay waxaanu ka dhignay lix iyo tobanka haddana maanta waxay soo saareen sharci kale inaanu dib u bedelo afar iyo tobanka baxno ee ciyaaru saddex iyo tobanka iyo afar iyo tobanka finalku yahay ka haddana go-aan kalaana markaadna soo wacaysa ku jirnay sidii aanu haddana by fourteenka aanu uga bixi lahayn haddii ilaahay yidhaahdo waxaan kaloo rabaynaa in la wadaago mahadcelin ka timi dowladeena soomaaliya waana lakala soo xiriiray xafiiska madaxweynaha wasaaradda dhalinyada sportska xiriirka kubadda koleyga soomaaliyeed la taliyaha madaxweynaha senior advisorka madaxweynaha aweys xaaji oo aada noola shaqeeyey markuu arkay dhibaatadiina soo gaadhay marka ilaa maanta niyadeydu waa fiican tahay maasha allah